maamulka xaafadda kulmise ee magaalada jowhar oo gacan ka helaya shacabka xaafadda ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay garoonka kubadda cagta shoongale intii uu socday ololaha nadaafadeed ayaa qashin badan oo buux dhaafiyey garoonka kubadda cagta shoongale ee xaafadda kulmis laga raray iyada oo la geeyay goobo loo asteeyey qaar ka mid ah dadka xaafadda ee kasoo qeyb galay ololaha nadaafadeed ayaa sheegay in ay maamulka garab taagan yihiin islamarkaana kaalintooda ka qaadan doonaan nadaafadda xaafadda maanta waxaan joognaa isbartiibada nadaafadan ku jirnaa waxaan rabnaa isbartiibada xaafadaha magaalada kuli nadaafadeeda waa haynaa isku wada jiraan ku haynaa waxaan u baahannahay in oo xaafadaha darsiinta meesha noo dhow in horta qashinka iska fogeyno oo nadaafadda si fiican aan u qabsano wada jir aan u qabsano saddex beri aan hadda hor nadaafadda haynaa saddex isbuuc aan haynaa aan ku haynaa meeshaan oo haddeertaan oo degmada oo noola soo amarkaas noo lagu soo bixiyey aan nadaafaddaas ku haynaa wax hadda maanta na canficaysa waaye ma fahmino wax haddeertaan anaga noo soo dicid maan wax amar aan ku shaqayno oo nadaafadan anaga na canficaysa waaye waxaana u baahannahay ina xaafadaha inay qashinka iska fogeeyaan oo meel loo yeelo annagana intayn qabsanayno ha kulmis xaafadda si gaar ah kulmis in oo meel loo yeelo qashinku lagu aruuriyo aan iska geyno waayo qashinkii haddii nadaafadii aan ku cesa meelahaana la keenaya meel muu ambeesno oo maanta la geeyo ya in meel nala yeelo oo hadda noogu tagaartana codsi aan ku baxsanayno waxaan sheegaa xaafadaha roob roobaa la galay xaafadaha dadka oo wadooyinka goostay amar oo ka soo baxay gobolka iyo degmada ayaan aan ku hadlaa anu codkaas ku hadlaayo xaafadaha dadka ciidda ku shubay wadooyinka in ay ka qaadaan ciddii ka qaadi wayso tallaabo arrinteeda waafaqsanaa laga qaadaa iyo bulaacadahaba waxaa kaloo kuu soo haray gaari dameerada baabuurta bajaajyada oo xilliga dhiiqada oo xaafadda galaayana mu dulqaadan doonno gacmahana maka laaban doonno shaqo waa naga go-an tahay in aan shaqayno shacabkana u shaqayno wixii shacabkaan dhibaayo aan na dhibaayo cid kasta oo markaas ay qusayso arrimahaas ku fallane inay ka waantowdo guddoomiyaha xaafadda kulmise magaalada jowhar xasan ibraahim cabdi ayaa sheegay in ay ka go-an tahay soo celinta bilicda maanta waxaa noo suurta gashay fursad oo qaaliya inaan helno taas oo fursaddaas oo ku beegneed saddex isbuuc howlgal oo dardar oo kambeyn ololaha nadaafadda iyo qaabkii laga hortagi lahay webiga biyaha oo fatahaadda iyo bulcadooyinka oo ku yaallo afarta xaafadood iyo waddooyinka qaarkood oo xiran iyo kuwa markiis roobabka da-o oo gawaarida ama baabuurta ama gaaridameerada oo xaafadaha iyo meelaha loo baahneen oo dhooqada iyo waxyaalahaas ku samaynaya dhibaatooyinkaas sidii laga hortegi lahay taasi ayaa maanta noo suurta gashay waa saddex isbuuc kow iyo labaatan waaye waxaa markaasi kow iyo labaatanka aana ka qaadanay bishii oktoobar oo maanta iyadana kaga beegan toban taas oo bartamihii roobka inaan kusii socono aad moodid ama horaantiisii qaybihii ugu horeeyey oo roobka uu ku bilaabanayo waxaa laga yaabaa marka inaas do-o roobab oo xoog leh iyo daadad qaarkood inay yimaadaan marka dadka oo deggan xaafadda kulmis gaar ahaan waxaan ayaga ugu sheegayaa inay ka foojignaadaan ilaa iyo webiga jiinkiisa si oo markaaseeti oo dardar loo geliyo fatahaadaha taas oo dardarkaas macnaheeda uu yahay in laga hortago sidii wax walba loo macnaha loogu qaban lahay haddii ilaahay idmo waxaa loo baahan yahay jawaano oo meelaha khatarka ee lagu xiro ama qalabkii oo wax lagu xiraaye qalabadaas oo ay ka mid yihiin tuuliska ama badiil iyo wixii lamid eh wixii dhaahdeen waxyaabahaas ayaa loo baahan yahay teeda kaleente nadaafadda annaga hadda maanta waxaan ka qaadanaynaa maxay dhahaan isbartiibada kubadda cagta aan ka qaadanaynaa waxaan samaynaynaa waxyaabihii baaqiga ahay oo meesha bacdamaa labadan maalmood roob uu da'ay awgiis roob xoog badan oo macaan badan ayaa da'ay dadkoo dhan way ku diirsadeen waxaa ku diirsaday degmada jowhar shacabka deggan ayaa ku diirsaday kuwaas oo ay hoos yimaadaan wixii kaloo eriyadaasi oo xisaaban marka waxaa qof waliba aan ka rabnaa inuu u foojignaado sidii nadaafadda iyo ka hortagga oo loo dardargelin lahay qof welibana oo muslim ah qof weliba oo islaam ah ayay arrintaasi aas xil ka saaran yahay waxaa ka mid ah dadka xataa in dadka culamo diinka oo degmada jowhar inay arrintaas dadka xataa ku wacyigeliyaan maxaa jira dheh Een wax walbaba annaga haddii aan dad muslim nahay waxaa noogu horayso een diinta islaamka ayaa noogu horayso waxayna farayso matalan hadda nadaafadda ama ahaan wixii lamid ah marka laga shaqaynayo diinta way ka hadashay qof kasta oo muslim ane oo mu'min ane wuu og yahay nadaafadda heerka laga gaarsiiyey diinta oo macnaha xagga nadaafadda sidaas daraaddeeda annaga marka qof kastoo naga mid ah waxaa waajibna saaran inaan arrintaasi u foojegnaano inaan ka hortagno wixii qashin eh wixii qaabdare eh wixii wasaq eh bulaacadooyin iyo wixii dhibaato keenaayo ciddii arrintaasayta iyadoo si qaab daran u isticmaalaysa oo la arkane in tallaabo sharci ah lala tiigsado oo sharciga lala kaashto muddooyinkii dambe xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jowhar ayaa waxaa ka socday tartan dhinaca nadaafadda ah